baaro saabkii gobolka waxaa meesha la keenay kenya dhulkeeda ayadaa iskale sida hadda ay cadaysanayso ambareesayna ku eg tahay ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay maaha waxaa la keenay meesha qusul awal baan horey u sheegay kenya inay dhulkanaga labada kun afar iyo tobankan oo adduunkii hal guriga uu yahay in maanta nin madow oo annaga hortii aan qaadanay xornimada lixdan kii baan qaadanay saddex iyo lixdan kii baan qaadanay qiiq warqadii waxaa kala wareegay axmed madoobe waxaa la baqasinayaa ummadda soomaaliyeed degaheeda qusul markii la yidhaahdo wadan uusan lahayn baa la geeyaa weye laakiin ma aha waxaa qarsoon barasaab of the regionka kenya taaskaa qarsoon waa barasaab gobol kenyaati ka mid ah loo soo diray oo usoo dirtay dowladda kenya ninka kukuya weeye waxaa la yidhahaa badoga sukuyo oo saddex gobol oo saddexda gobolba ay yihiin halbowlo uu maro webi afartiisa dhinac labadiisa dhinac markay ku yatahay dhulbeereedka ku yaallo uu yahay toddobaatan iyo shan kilomitr dhinac walba boqol iyo sodonkaas ay dhulbeereed tahay inta kalena dhulreebood ay tahay haddii dowlad biyaha u samaysan loo helaayo in ilaa iyo afar boqol iyo shan ilaa toddoba boqol oo kilomitr loo heli kara mataqaanaa in dadka soomaaliyeed ay ka dhigtaan meel sanac ka soo baxdo beer ah dowladda qabsatay oo kusoo duushay wadankaas waxaan ka codsanayaa adduunka inuu looga celiyo wadankiina ma aha amison ma sabood garaynayso soomaaliya terrorism lama dirirayso